bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku hastaysan tahay kow iyo tobanka bisha juun sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan duqeyno diyaaradeed ayaa la sheegayaa habeennimadii xalay inay ka dhacday deegaanka torotoro oo maalintii shalay ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee amisom isku dhan ah iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab dagaalkan ayaa waxaa la sheegay in maalintii shalay khasaarooyin kala duwan ay ka dhasheen ayadoo habeenkii xalayna ahayna ay jireen dad waxyeele ay kasoo gaartay duqeymahaas oo rayid ah kuwaasi oo la sheegay in deegaanadii ay ku kabaadka ka dhiganayeen ugu tegay madfac hawow ah inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku dhaawacantay laba ka midan waa caruur sida dadka deegaanka warbaahinta ay u sheegeen deegaanka torotoro iyo sidoo kale janaale ayaa ka mid ah goobo shalay ay gaareen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayna kala wareegeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab waxaana lasoo sheegayaa saakay inuu ka soconayo deegaankaasi baraka xoogan oo ay sameynayaan dad fara ku tiris ah oo halkaasi ku haray maalintii shalay kadib dagaalkii u dhexeeyay shabaab iyo ciidanka dowladda iyo kuwa midooda afrika amisom waxaa wararkii ugu dambeeyey laga helay deegaanka ay sheegayaan haatan in xaalad dagaal ay ka taagan tahay ayadoona labada dhinac ay ku sugan yihiin meel sidaas aan kaga been duleedka magaaladaasi wararka ugu dambeeya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ku doonayaan deegaano ku dhowdhow halkaa oo ay saldhigyo ku leeyihiin maleeshiyada al-shabaab inay hore usii gaaraan ayadoo shabaab dhankooda la sheegayo inay si aada ugu diyaargaroobayaan inay wajahaan duulaanka kaga soo aadan ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom suuqa beerta ee degmada waabirina haroornimadii saaki waxaa lagu dilay mid ka mid ah dadka ganacsatada ee suuqaasi ka dukaamaysa iyadoo lasoo sheegaya in sarrafla uu ahaa shaqsiga la dilay dilka sarraflahan oo lagu magacaabay axmeddey fiiqo waxaa ka dambeeyey rag bastoolado ku hubaysan kuwaasoo dilka kadib halkaasi ka baxsaday sida dadka suuqaasi ku dhaqan ay sheegeen ciidamada ammaanka ayaa goobta gaaray ayagoo aan ku guulaysanayna gacanta ku dhigaan dambiilayaashii ka dambeeyey falka dilka ah waxaana wararka ay sheegayaan in ciidamada baaritaano ay ka wadaan haatan suuqa dilka uu ka dhacay wixii warar ee kusoo kordha wararkeenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodana laga helo maamulka puntland ayaa ka dhawaajiyey in shan iyo labaatan dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku dileen dagaal ay kula galeen buuraha galgalona waxigeeda iyo sidoo kale xiradii ciidan ee dhowaan ay shabaab weerarka ka geysteen ee deegaanka afuur waxaana arrintan ay ka dambeysay ka gadaal markii madaxweynaha maamulka puntland uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana kooxda al-shabaab deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka puntland ayaa warbaahinta u sheegay in shan iyo labaatan ay ka dileen sidoo kalena khasaarooyin kala duwan ay u geysteen maleeshiyada al-shabaab waxauna sheegay in howlgalladan ay sii socon doonaan ilaa inta laga ciribtirayo kooxda al-shabaab ee gabaadka ka dhiganaysa qaybo ka mida deegaanada maamulka uu ka arrimiyo
shan iyo labaatan dhimasha way ku jiraan madax sare oo ka mid a raggii watay iyaga oo goobta iyo ereyadii ugu farsana ku dhimatay udhudhuweed lagu arkay mashaar dowladdu waxa wuxuu yahay sidii ay amnigan u adkayn lahayd argagixisada tallaabooyin ku habboon uga qaadi lahayd halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ciidamada ammaanka ee magaalada jowhar ayaa howlgallo waxay ka wadaan halka ka gadaal habeennimadii xalay markii gurigaah uu magaalada jowhar ka degan yahay taliyaha nabasugidda degmadaasi ay bambagacmeed ku weerareen kooxo aan la garanayn haybtooda ciidamada ayaana la sheegay in goobaha ugu badan ay baarayaan uu ka mid yahay suuqa weyn ee magaaladaasi dad dhalinyaro u badan ayaa la sheegayaa in howlgalkii saaki halkaa ka dhacay lagu qaqabtay iyadoo sidoo kalena ay weli soconayaan baaritaanada ku aadan in ay ciidamada gacanta kusoo dhigaan kooxaha faldambiyeedka ka dambeeya ee inta badan dhibaatooyinka ka geysa qayba ka mid ah gudaha magaalada jowhar iyo nawaaxigeeda saraakiil ammaanka oo hadashay waxa ay sheegeen in howlgalkan markuu soo idaaday kadib warbaahinta ay la hadli doonaan lana soo bandhigi doono waxyaabaha lagu soo qabto howlgalkan ka soconaya magaalada waxaana howlgalka si wada jira isaga kaashanaya ciidanka booliska iyo sidoo kale kuwa nabad sugidda ee magaalada jowhar maamulka shalambood ayaa sheegay in maleeshiyaad la socday ciidankii amisom ee halkaa gaaray dhibaatooyin ka geyseen degmada waxay sheegeen in ay gubeen guryo halkaa ku yaalay sidoo kalena ay jireen geedo u badan cambe iyo sidoo kale muus waxaana ay tilmaameen ama ay ku eedeeyeen maamulka degmada in maleeshiyaadkan aynan ahayn ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya nuur cismaan oo ah gudoomiyaha degmadaasi waxa uu sheegay in dhibaatooyinkan ay yihiin kuwa kordha kagaal markii ay halkaasi soo gaareen ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda iskaashanaya maleeshiyaadkan ayuu sheegay tood la garanaynin waxa uuna sidoo kale ku eedeeyey in ay yihiin kuwa gabbaad ka dhiganaya ciidamada amisom ee halkaasi gaaray
beertii beer moos ku yaalay ahayd baangadaa la qaatay geedihii mooska ahayoo beerta ku yiri qayb ka mid aha salka laga jaro dhulka la dhigay gurigii beerta loogu hoyanayana dabaa lagu dejiyey waa ciidan maleeshiya oo maleeshiya beeneed oo buufow amazonda buufow la sidaasaa kulley waxaan isleeyahay ciidanka ciidanka amazon la socday sida naloo sheeg wax dada oo dhibaata gaartay mana aana arag mana aanan maqal beertaasoo gurigii beerta ku yirina la gubay mooskiina qayb ka mida salka laga gooyay inta baangad la qaatay salka laga shafay wax khasaare aan ahayn
maamulka shalambood ayaa sidoo kale baaq u diray dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan dadka libisan dareeska ciidanka balse ku dhaqmaya qaabka qabiil in wax laga qabto sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha degmadaasi
dowladda soomaaliya waxaan fariin u diraya oon leeyahay dadka oo dadka qabiilaadka u diriray oo maleesiyooyinkii awal diriray oo haddana iyagii intaamisom qayb ka mid uu raacdo qaybka qayb ka midu inta raacdo gaarihii geebiroodkii intaasoo sale la dhaqaalaynayay oo dalka iyo dadkaba wixii ku danaysanayeen axsalka ka jaraya iyo amisom hala kala reebaan leeyahay oo nadaab dawladeed wax ku socda oo meel lagala xisaabtama meel lagala xisaabtamana ha lagu saleeyo uu dalka amisom dadka la howlgelaya dadka maliisiyadaah oo qabiilka raadinayana qaab kale ha loo maareeyaan leeyahay oo ha laga reebo howlgallada ay wax ka gelayaan maadaama ay dad qabiil si gaara u beegsaa yihiin dadka oo oo oo maleeshiyaadkaasu ka dhasheena odayaalka iyo siyaasiyiintoana waxaan leeyahay ha laga fikiro hana waxna ha laga bedelo maleeshiyadanna waxa loo sheego aad moodo markay geed moos arkaan inay qof arkeen ay qabiilkay raadinayeen ehelada guddoomiye waaxeed lagu dilay dhowaan degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa waxa ay ka dalbadeen dowladda soomaaliya in cadaaladda la hor keeno raggii dilkaasi ka dambeeyey dilkanna waxa uu yimid xilli ay isku dhaceen maleeshiyaada degmadaasi ku sugan iyo sidoo kale ciidanka xasilinta caasimadda waxaana israsaaseyn dhex martay uu ku geeriyooday guddoomiye waaxeedkaasi iyadoo sidoo kalena dad rayid oo xilligaasi raashiin loogu qaybinaya gudaha xarunta degmada ay dhaawacyo soo gaareen ehelada ayaa tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya looga fadhiyo in ay arrintaasi si deg dega xal kaga keento ayna cadaaladda hor keento dadkii falkaasi ka dambeeyey maadaama dowladda ay sheegtay in ay iyadu ka salgaari doonto arrintan loogana dambeeyo sida ay ka dhawaajinayaan qaar ka mid a ehelada oo warbaahinta muqdisho kula hadlay
dowladda nagala wareegta mar haddii dowladda anaga haddii la yidhaahdo arrintaas arrinku waxaa waaye dowladda ayaa falkaasu ka uga dhacay annaga ayaana noola duugaya annaga ayaana mas-uuliyadda la wareegta warka ugu dambeya annaga saasay leedayaen wax kale oo ka dambeeyana ma jiraan dee dowladdan kaga sugaynaa wixii ay naga ballan qaaday oo mas-uuliyadda heeday inay fuliso waxaana kala codsaynaa ciddii dembigaas geysatay oo falkaas ka dambaysay in cadaaladda la hor keeno waa intaas dhaasan oo hadda aan sheegi karo ma ay jiraan wax rafoon anugu ma garanayne ee dawladdu inay ciddii falkaas ka dambaysay cadaaladda ay hor keento dirar kala duwan ayaa ka dhacay magaalada muqdisho tan iyo markii howlgallada ay bilaabeen ciidanka xasilinta caasimadda waxaana inta badan dilalkan ama dagaalada u dhexeeya maleeshiyaad iyo sidoo kale ciidamada ay ahaayeen kuwa kusoo laalaabtay gudaha magaalada muqdisho isku dhacyada ugu badan ayaa u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo gaadiid ciidan ku dhex watay gudaha magaalada muqdisho ciidanka xasilintana ay ku amreen in hubka iyo gaariga ay wareejiyaan balse amar diida kadib israsaaseyn u dhexayso inta badan waxyeelada ugu badan waxay gaartaa dadka rayidka ah ee kaag dhow goobaha labada dhinac ay ku dagaalamayaan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idiin akrinayay intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu